bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid ah dowladaha kenya iyo ethoobiya oo heshiis iskaashi kala saxiixday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli cali gaas oo soo dhoweeyey heshiiska turkiga iyo soomaaliya ay kala saxiixdeen ee dhinaca badda ku saabsan iyo hay-adda caafimaadka adduunka oo ah geeri ku tilmaamtay khaza duhur wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa duhurnimo khamiis ah labaiyo labaatanka bisha labaad labada kun iyo labaatan iyo afar qodobadaas aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhowaada dowladaha kenya iyo ethoobiya ayaa wada saxiixday heshiisyo ay sare ugu qaadayaan iskaashiga ka dhexeeya madaxa wasiirada dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurbajoogta masaaliya mudavade ayaa arinkan shaaca ka qaaday kadib markii uu magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya uu kaga qaybgalay shirka guddiga isku dhafka ee wasiirada labada wadan ee j m c ayaa waxa uu mudavadi sheegay in dowladahan ay isku afgarteen in ay ka wada shaqeeyaan dhinacyada dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada wuxuu carabka ku adkeeyey in guddiga j m c uu yeeshay kala fadhigiisii soddon iyo lixaad oo gacan ka geystay xalinta arrimo labageesood ah iyo kuwo heer gobolaba waxa ay tani sidoo kale sare u qaadaysaa isdhexgalka siyaasadeed dhaqaalaha iyo bulsho madaxa wasiirada kenya ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in uu ku farxay qaabka ay labada dal kaga go-an tahay xoojinta xiriirkooda dhanka dhaqaalaha bulshada amniga iyo xiriirka dibadeed mudhavadi oo bogaadiyey xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya kenya iyo ethoobiya ayaa dhanka kalena xukuumadda adis ababa waxa uu ku booriyey inay meesha ka saarto caqabadaha dhanka ganacsiga sida ee fududeynta canshuuraha dhinacyada ay labada wadan ku heshiiyeen inay iska kaashadaan ayaa waxaa ka mid a dalxiiska amniga duurjoogta dhaqanka dhaqaalaha badda batroolka adeega waaxda sulubta iyo wanaajinta waxqabadka shaqaalaha dowladda masaale mudhavade ayaa waxaa intaasi ku daray in baarlamaanka kenya iyo ethoobiya ay aqoontooda isweydaarsan doonaan sidoo kale waxay bisha labaad ee sanadka labada kun labaatan iyo shan qiimeyn ku sameyn doonaan waxyaabaha uga qabsoomay heshiisyada ay wada saxiixdeen kenya iyo ethoobiya ayaa sanadkan u dabaaldegaya lixdan sano waa lixdan sano oo kusoo wareegtay xilligii ay heshiiyeen amaba ay ku heshiiyeen xiriir diblomaasiyadeed lixyo labaatankii bishii lixaad ee sanadkii kun sagaal boqol afariyo lixdankii guddoomiyaha golaha hoose ee ismaamulka kisii ayaa waxaa amray in guddi waa guddi golaha ka tirsan uu dadweynaha dowla deegaankaasi fursad u siiyo inay aragtidooda ka dhiibtaan mooshinka xilka looga qaadayo ku-xigeenka barasaabka ismaamulkaasi robert monda mas-uulkan ayaa amarkan soo saaray iyadoo oo golahu ay ka dhex jirto kala qaybsanaan qorshahan ku aadan kadib markii ay shalay dood kulul dhex martay wakiilada taageersan monda iyo kuwa kasoo horjeeda ayuu guddoomiyaha aqlabiyadda golaha hoose ee ismaamulka kisii wuxuu soo jeediyey in arrinkan dadweynaha loo bandhigo waxaa mooshinka xilka qaadista barasaab ku-xigeenka kisii robert bonda golaha horgeeya wakiilka deegaanka hoose ee juni waxa uu ku eedeynayaa habdhaqan xumo weyn in uu awooddiisa xafiiseed si khaldan u adeegsaday iyo in uu baal maray dastuurka culimmada ismaamulka mandheera ayaa baaq nabadeed ka soo saaray xiisad muddooyinkii dambe ka taagneyd degmada raamu ee waqooyiga mandheera cabdiqafaar cumar ibraahim ayaa warkan dhammaystiraya culummada ismaamulka mandheera ayaa baaqnabadeed ka soo saaray xiisadda amni darro ee muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagneyd deegaanada waqooyiga ismaamulka mandheera culummada waxa ay baaqaan u direen odayaasha iyo waxgaradka beelaha deggan degmada raamu iyo mas-uuliyiinta dowladda waxa ayna ku baaqeen culummada in la dejiyo xiisadda xalna laga gaaro tabashooyinka jira iyagoo xusay in dhulka uu yahay mid ku filan bulshada oo dhan baaqan waxaan u diraynaa akhyaarta iyo ahlulkhayrka iyo odayaasha iyo culummada inta samadoon oo dhan ba ayaan baaqan ayaan u diraynaa oo county mandhera warnamiyahow intay gooray gooro tahay aan daalimiintaas ka qabanna nabigaan wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama daalibka gacantiisa qabta oo xaqa ku soo celiya haddaad seeli weysa marta ilaahay subxaana wa tacaala waxaa waaye ciqaabtiisa ay idinku dhacaysa ciqaabta ilahay baa imaadayso marka waxaan rabnaa in daalimka markaa daalimiinta inay gacanta la qabta oo hal meel aan ka istaagna oo daalimka aan la qarinin oo daalimka aan garab la siinin daalimka haddaa garab la siiya ciqaab adduunya ciqaab aakhira imaadaysa dulmigaasna asagii kuma koobnaan kuma koobnaanaysa wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa ilaahay baa qur-aanka ku sheegay fidna aan ku ekaanayn dadka la imaaday keliya aan ku ekaanayn oo meel kasta gaaraysa iska ilaaliya oo ka hortaga oo maarata iska difaaca iyo ilaahay noo dardaarmay ninkii daalim garab siiyina asagana dembiga waa la qaybsanaa walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar saasuu ilahay qur-aanka noogu sheegay ninkii daalim garab siiya asagana waxaa waaye ilaahay wuxuu ugu gooday naaroo ilaahay ugu gooday marka akhyaarta waxaan ugu baaqaynaa nami aan fadhiga ka kacna fadhi ma jira garabka aan isqabsanna daalimiinta aan ka hor tegna ummadeenna aan maarata waxaa waaye nabaddii aan ku soo celinna habeenay maalin aan nabadda aan ka shaqayna u istaagna intaasna waxaan u diraya odayaasha aan u diraa waxaa kaloo maarata ayagana aan baaq u dirayaa dowladda hadday tahay dowladda dhexe iyo dowladda countiga hadday tahayba in waxaa waaye amniga dowladda mas-uulka ah dowladdu waa inay amniga soo celisaa waa inay maarata waxaa waaye daalimka ay ka hor tagtaa waa inay daalimiinta ay soo qabataa waa inay maarata muslimiinta ama maarata waxaa waaye muwaadiniinta ammaankooda waa inay xifdisa waajib saaran waaye meesha laisku haysto oo laisku laynayna waa inay si deg deg xal loogu gaara si deg dege waxaa waye muddo intaasoo bilood ay socotaa oo laleeyahay xal baa laga gaaraa waxaas wax soconaya ma ahan dhiigga inay sii socdo rabshan ay sii socotana waxaa waaye arrin munaasab maaha arrin aan doonaynin ma ahan marka waxaan guud ahaan soo jeedinaynaa baaq oo culimmada reer mandheelo oo dhan ay muxuu ah ay ka tashteen oo ay ka hadalleen in baaq loo jeediyo dadka walaalaha degan raamo iyo bambo iyo inta kale oo la mid ahoo deriska ahoo muxuu ah mandheela north oo degan iyo inta kale oo degan maxaa layidhaha lafe iyo dhulkan degan iyo mandheela guud ahaan degan in walaalnimadii iyo islaamnimadii iyo derisnimadii iyo wada noolashihii iyo wada jirkii la ilaaliyo wixii dhacayna in lana saamaynin dowlad ayaa waddanka ay leedahay dowladdii ayaa muxuu ahaa aan ka war sugno ilaa dowladdaasi maxaa layidhaahdaa ee ay war naga siinayso yaanan tallaabe iyo waxba la samaynin marka waxaan leenahay si guud ahaan walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala aan ka cabsanno qof muslinaa la dilo dhiiggiis la daadiyo inuu xaaraan yahay lagu naar mutaysanahay qofka jaahilsan ma jiro war cadaabkii looga talagelay gaalada looga talagelay adoo ashhadu an laa ilaaha ila allaahu leh ha gelin ilaahay wuxuu leeyahay wattaquu naara alatii uciddat lilkaafiriin war iska ilaaliya naarta gaalada looga talagelay adoo ishaaranaysa inaad gasho iska ilaali qof bani aadan adiga khayradii sababteeda ama qabiil sababtiisa haddaad naar u gasho ka warram camalkaadaa samaynaysa oo baaba'o niman yahow caqliga ha shaqeeyo dhulkan ilaahay waana deeqaya khayraadkan ilaahayna siiyey waana deeqaya cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habbi warbaahinta staa ismaamulka mandheera culummada ismaamulka mandheera
aada buu mahadsan yahay cabdiqafaar habbi oo warkaasi ka soo diray ismaamulka mandheera qodobada kale ee kenya ama gudaha dalka haddii aan kusii soconno waxaa aruurnimadii hore ee maantay shil uu ka dhacay ismaamulka kisumu laba ka mid ah wadayaasha mootooyinka ayaa halkaasi ku nafwaayey kadib markii ay isku dhaceen baabuur iyo mootooyinka waxaa intaasi kadib iyagoo caraysan gaarigaasi dab qabadsiiyey wadayaasha kale ee mootooyinka kisumu ka hor inta aynan halkaasi ciidamada amnigu imaanin oo aysan xaalada dejin booliiska ayaa waxaa laga soo xigtay in wadihii gaariga ay waa soo gaareen dhaawacyo fudud waxaana la geeyey isbitaalka jaramoge ogingo odinga teaching and referal hosbital halkaasi oo xaaladiisa lagula tacaalayo amaba lagu daweynayo madaxweynaha dalka william ruuto ayaa waxa uu wasiirada wasaaradaha kala duwan kaga digay in ay ku tallaabo qaadaan amaro aan sax ahayn oo uu ku tilmaamay kuwo lagu andacoonayo inuu isaga bixiyey hogaamiyaha dalka ayaa arrinkan ka sheegay gabagabadii shirkii wadatashiga ahaa ee ka qabsamay magaalada nayfaasha ee ismaamulka nakuru waxa uu xusay in ay khasab tahay in la ilaaliyo hufnaanta oo si adag loola dagaalamo musuq maasuqa william ruuto ayaa tilmaamay in wasiir kasta ama xogayaha uu dusha saaranayo mas-uuliyadda la xiriirta go-aamada uu qaato iyadoo aan la eegeynin inay jirtay cid soo wacday ama u hanjabtay waxa uu xubnaha golaha fulinta ee dowladda ka codsaday in ay la soo xiriiraan si ay wadatish ay waa u wada tashadaan oo loogu caddeeyo arrimaha sharaxaada u baahan madaxweynaha dalka ayaa waxa uu madaxa waaxda adeega dadweynaha ku amray inuu isku dubarido howlaha dowladda sare si aan loogu fashilmin dhaqangelinta ballanqaadyadii maamulka kenya kwanza oo u sameeyey dadka kenyaanka ah madaxweynaha dalka ayaa sidoo kale wasiirada iyo xogayaasha kula teliyey in ay kaashadaan ku-xigeenkii sarikaathi kashagwa iyo madaxa wasiirada dalka musaali mudhavadi marka ay hagid u baahan yihiin qaar ka mid ah xarumaha ganacsi ee xaafadda islii waxaana arintan aan ka wareysanay xogayaha guud ee guddiga ganacsatada islii cumar ibraahim xuseen mawliid ayuuna u waramay maarta dukaamada hoolseelayaasha oo raashiinka gada ayaa xiran taasna waxaa sababay cabsi ay ka qabaan information ay information ay heleen in maarata xaafadda nimankii oo la dagaalamayo maarata oo iligol caanaha waxaa daba socday inay xaafadda imaan doonaan oo weerar ay soo qaadi doonaan marka taas darteed ayaa dukaamada badan ay u xireen aniga nafteeda shaksiyan oo waa la saaka waa soo maray waa arkay ayagana waa la kulmay laakiin wax guud oon hadda ka tashanay ma aha waa tashan doonaa go-aan ka aan ka mid haysanana waa kasoo saari doonaa annaga xildhibaanka iyo guddiga dhammaantiisii marka waa cabsidaas unbaa hadda suuqa qeybta raashiinka u xiran laakiin go-aan oo ka guddi ahaan aad soo saarteen ma aha go-aan oo ka guddi ahaan weli aan soo saarnay ma aha marka maxay doonayaan goobahooda inay maanta keli xirnaadaan waa side waa horta maanta keliya maadaama information ay heleen in maarata haddana dhibaatadii ayaan hore la sameeyo oo kale lagu samayn doono ayay u xireen laakiin waxaan rajaynaynaa in maarata xal waarta xal waara aan ka gaari doono ka guddi ahaan iyo maarata ilaan suuqa saas kuma shaqayn karo iyagana dhibaato badan ayaa markasta ay la kulmeen oo waa og tahay ayaantii hore wax meesha ka dhacay in suuqa labaatan baabuur lagu soo weeraray culeys badan oo xaggaas uu ka saarnaa marka waxa lagu haysta oo ah hadda cad oo ay dowladda noo sheegtayna ma laha laakiin waa kolley go-aan ka guddi ahaan go-aanaan ka gaari doonaa goobaha xiran ma meelaha yacni si gaar ah loogu iibiyo caanaha jumlada ee budada ah keliya mise waa dhammaan meelaha lagu iibiyo badeecooyinka jumlada ah badeecooyinka jumlada weliba budada ah meesha lagu iibiya u badan dukaamadaas ilaan raashinka iyo waxaa isku dhex gadaan caanaha budada iyo caanaha iyo raashinka kale waa isku meel isku gooba waay marka meelahaas dhanba dhammaantood waa xidhan tahay waxaa la isweydiin karaa haddii caanaha halkaasi lagu iibinayo ay sharci yihiin waa maxay cabsida loo xiray caanaha waa sharci laakiin waxaan dareensannahay iyagana ma arta wixii jiro inaan caddaysano annagoo caddaysanay dowladdana aan la kulanno qaybta c i d dana aan ballan fiican kasoo samaysano oon go-aan maarata waxay ku haystaan ay noo caddeeyaan markaas kadib ayaan dhihi karnaa aan statement sax aan bixin karnaa sababtoo ah waxaan waa soo lalaabatay xaafaddana saameyn badan ayay ku samaysay xagga ganacsi ahaan iyo maarata isku socodka suuqa dhanba wax badana iska bedelay taasna waxa waye suuqa kuma so kuma shaqayn karo ganacsigana kuma shaqayn karo marka waxaan rajaynaynaa inaan aan ka bixino go-aan maarata wadajir ah oo statement saxa inaan ka bixino dowladdana aan xiriir fiican hore waa ula samaynay haddana aan maarata annagoo xildhibaanka yuusuf xasan iyo maarata dadka m c yasha lasoo doortay iyo dhammaantan guddiga ganacsatada inaan maarata si wada jir ah aan go-aan ugu qaadana rabno laakiin weli eedaynta laydin jeedinaya wax jawaab rasmi ood ka bixiseen ma leh jawaab rasmi waa og tahay in hataa xildhibaanka uu ka jeediyey su-aal uu ka jeediyey baarlamaanka arrintaas arrintaasuu ka hadlay annagana waa la qabnaa wixii maarata ganacsiga annaga iyo memberka annaga dhibaato oo lagu hayo raalli kama nihin horen waa u sheegnay wixii sharci darra ah nidaam iyo wakti nidaam loo soo maray ay leedahay marka in suuq la qarqal geliyo oo dhibaato lagu abuuro oo soddon gaari weerar lagu soo qaado annaga raalli kama nihin sababta kuturbaan maaha dadkan waxay ka shaqaynayaan waxaan aaminsanahay wax dekadaha soo maray wax dekadaha soo marayna waa in ilan waxay ku imaadaan certificate of conformity iyo maarata waxaas in kulli la-aanteeda container soo galaa ma laha aada umahadsantaha cumar
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka uganda ayaa soo dhoweeyey heshiiska dowladda federaalk ee soomaaliya ay la gashay dhigeeda dalka turkiga waxay bogaadiyeen tallaabada ay wadajirka u qaadeen baarlamaanka xukuumadda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda jaaliyadda soomaalida oo warbaahinta kula hadlay magaalada kampala ee caasimada dalkaasi uganda ayaa sheegay in xili aad loogu baahan yahay heshiiskan uu ku soo aaday ayuuna noqonayo mid wax badan ka tara badaha soomaaliya iyo dhibaatooyinka ka taagan
anigoo ku hadlaya afka ummadda soomaaliyeed iyo odayaasha iyo cuqaasha nooc kastoo ay ka kooban yihiin waxaan aad iyo aad ugu tahniyadaynayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya golaha wasiirada go-aanka ay maanta soo saareen oo ahaa go-aan masiiriya ummadda soomaalida dan u ah aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hambalyaan leeyahay waxaan kaloo u hambalyeynayaa baarlamaanka federaalk soomaaliya oo asna go-aankii ansixiyey aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud badda soomaaliya iib maahan maantana waxaan ku faraxsanaa madaxweyneena soom- jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inuu heshiis heshiis amni iyo mid dhaqaale oo isla saxiixaday wadankeena wadankeena walaalaha nahay oo turkiya sida ku xusan taariikhda soomaalida koo iyo labaatanka february waa maalin ku qiimo badan dhammaan soomaalida taasoo ku salaysan maalinta qorista farta soomaaliga oo la qoray kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii sidoo kale maanta oo ay tahay laba kun iyo afar iyo labaatan koo iyo labaatanka bishii february sanadkan iyana waa sanad maalin weyn bay ku tahay dhammaan bulshada soomaaliyeed waxaa een, he- maanta baarlamaanka soomaaliya ansixiyeen heshiiskii een, dowladda walaalaha aynu nahay ee turkiga kaasoo ay dowladdu ansixisay inay baddeenna ku wareejiso muddo toban sano ah ay difaacaan een, walaalaheen turki aad baan usoo dhoweynaynaa heshiiskaas een, maadaama soomaaliya aanay hadda lahayn ciidan adag oo badda ah insha allah waan rajeynaynaa inay turkigu ciidamada tababar wanaagsan badda ah noo siiyaan oo ay tababaraan ciidan badeed muddo toban sano ah waxaan soo dhoweynayaa heshiiska taariikhiga ah ee maanta ee golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiradu meel mariyeen heshiiskaasoo ah in een, dowladda turkiga een walaalaha nahay dowladdaas een walaalo nahay ayna garab istaagto ay difaacdo baddeenna iyadoo xilli adag inala halgamaysay inala een, garab garab iyo gaashaan inoo ahayd ilaa labada kun iyo koob iyo tobankii marka waxaan leeyahay waa heshiis taariikhiya oo maanta la gaadhay een, si loo ilaaliyo badqabkeena iyo jiritaankeenna ummadda soomaaliyeed waana guul soo hayatay waan ku faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa golaha wasiirada oo ugu horeeya xamse cabdibare waxaan leenahay maanta waad cibaadaysateen guul guul marka xigtana waxaan soo dhaweynaynaa waan si boqolkiiba boqol u soo dhaweynaynaa heshiiska ay dowladda federaalka jamhuuriyadda soomaaliya ay la gashay jamhuuriyadda turkiga ee aan walaalaha nahay heshiiskaas oo dhigaya een, in jamhuuriyadda ee, turkigu ka caawiso dowladda soomaaliya ilaalinta xeebaha iyo biyaha soomaaliya arrintaas runtii arrin aad iyo aad shacabka soomaaliyeed usoo dhaweynayaan waaye dowladdana aan ku bogaadinayno dowladda federaalka oo uu ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee professor xasan sheekh maxamuud Een, runtii eh, heshiiskaasina waa soo dhaweynayaa shaksi ahaan Een, waxaana odhan karaa een, wuu soo daahayba maadaama soomaaliya maanta aysan lahayn cuduud milatari oo badda ama ciidan badeed ba aanay lahayn waxay dalka ku difaacataa ayna lahayn maxaa lahayay hawadeedii iyada dhexdeedii maxaa lahayay wax badan looga faa'iidaysanayo maxaa lahayay soomaalida waxa dhalaan buur ku- buur ahaa ama buur ku tiirsanow turku waa dalwalaal- dalwalaalkeena wax badan noo soo qabtay ciidamo noo soo tababaray ciidamadeenna mushaharkiisa qaar bixiya marka waa soo dhaweynaynaa runtii maxaa lahaa madaxweynahana waa uga mahad celinaynaa lanna baddu wax badan bay maxaa lahayay eh, ba- baynu gabaad uga helaynaa etoobiya kenya dad badan baa baddeena soo damacaya hadda ka hor aad og tahay dhibaatooyinka laga soo maray hadda iminkada buuqeedu taagan yahay marka heshiiska waa soo dhaweynaynaa madaxweynahana waa uga mahad celinaynaa dhanka kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabduuli cali gaas ayaa dhankiisa waxa uu heshiiska turkiga iyo soomaaliya ay kala saxiixdeen ku tilmaamay guul taariikhi ah oo u soo hoyatay soomaaliya waxaana uu sheegay in madaxweynaha soomaaliya looga baahan yahay in lagu garab istaago arrintaasi waxa uu sheegay in mucaarad muxaafid iyo cid kasta ay tahay inay madaxweynaha garab istaag ku siiso si maadaama uu heshiisku qayb ka yahay waxyaabaha lagu badbaadinayo badda ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabduuli cali gaas oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa sheegay in maadaama dalal sheeya ay soo hunguriyeynayaan badda soomaaliya ay wax badan ka tarayo heshiiskan islamarkaana muddadaasi ciidamo fara badan soomaaliya loogu tababari doono oo awood ciidan oo dhinaca badaha ay yeelan doonto ma boqolkiiba boqol waa soo dhaweynayaa heshiiskaas n waa heshiis runtii n kolley inta hadda ee laga sheegay ee heshiis wanaagsan weeye ee wax hadda cusub adduunka cusubna maaha in wadamadu ay heshiis military bact wax la yidhahdo ama heshiis ee military ay samaystaan waa wax caadiga weeye oo de wax hadda soomaalidu hadda iyada uguba maahe waa wax urad ah oo in badanoo hore loo soo sameeyey dabcan way muuqataa inagu dowlad qarajabkii soomaaliya kabacdi dabcan way muuqatay badaheenu inay beelaha yihiin inaanan awood lahayn inaan difaacano ka difaacano burcadbadeed ka difaacano maxaata la yidhahdaa illegal fishing iyo kalluunka oo si yani sharci dara loo loo gurto haddana waxa kusoo birtayba diin la yidhahdo baddeeni qayb qayb ka mid ah ayaan la qaadanaya marka oo yani dowlada dowlad dariskeenaha ay tiri waxaanu ma dowladdu waxay raadinaysaa ethiopia sida ii muuqata access ay u yeelato amase dekado ay wax kala soo degtay access ma raadinayse qawmish lahaansho ay raadinaysaa badiina yeelato taasina dee wax naga noo cuntaba maaha haddii marka aan anagu aan lahayn awoodaanu ku difaacno inaanu cid kale heshiis la gallahay waa wax muhiima oo sax weeye heshiisku dee hadda sida ka muuqata heshiis toban sana weeye mana ku koobna keli ah arrintan hadda anaga etoobiya naga dhexayse waa heshiis guud oo difaaca badda ah oo si guud u difaacaya baddeenna waana aaminsanahay inuu inuu sax yahay anigu waxaan aaminsanahay waktigan hadda oo la joogo in aan arrintan siyaasad laga dhex raadin waxaan arkayaa dad qaylinaya oo mucaaradaya oo arrintaas si muddo ad u duraya ana waxaan is leeyahay wakti waxa weye soomaalidu si guud ay gacmaha isqabsan lahayd sababto waxa weeye arrintani qarinimadeenii iyo dowladnimadeenii iyo dhulkeenii ayaa lagu soo duulay marka in aanu madaxweynaha iyo dowladda ku taageerno oo ku garab istaagno ayaa loo baahan yahay sababta waxa weeye waktigii soomaalidu ay unity iyo midnimo muujin lahayd weeye laakiin in aan inaba hadlakaato wax siyaasada laga dhex raadin loona arko in khatartaas lagu soo wajahan si looga hortegi lahaa guud ahaan aanu ugu istaagno runtii saana waa aaminsanahay cabdiweli calgaas ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalk soomaaliya ayuu codkaasi ahaa wararka aan ka helayno waa wararka aan helayna ayaa waxay sheegayaan in duqeymo diyaaradeed saqdi dhexe ee xalay ay ka dhaceen magaalada galhareer ee gobolka galgaduud bartamaha soomaaliya halkaasi oo xaramo waaweyn ay ku leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab wararka ayaa waxay sheegayaan in duqeynta diyaaradeed oo ay fulisay diyaarad noocaan duuliyaha lahayn ee dronska loo yaqaano lala beegsaday saldhig weyn oo al-shabaab ay ku lahaayeen magaalada galhareeri waxaana halkaasi la tilmaamay in weerarka khasaare xoogan uu ka dhashay saraakiil ka tirsan ciidanka militariga dowladda soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa laga soo xigtay in duqeyntaasi lagu dilay xubno isugu jira saraakiil iyo dagaalyahano kuwaasi oo la tilmaamay in ay joogeen saldhigga la bartilmaameydsaday sida ay hadalka u dhigeen dowladda soomaaliya ayaan weli hadal ka soo saaren oo aan shaacin khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi xalay ka dhacday magaalada galhareer ee gobolka galguduud halkaasi oo xaramo waaweyn ay ku leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa gobolada dhexe ee soomaaliya ka socday guluf culus oo ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah ciidamada xoogga dalka soomaaliya qeybta lixdanaad oo kaashanaya ciidamada amniga ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa waxaa ay dhaqdhaqayo ka dhan al-shabaab ka bilaabeen deegaano ka tirsan gobolka waa deegaanada koonfur galbeed wasiirka amniga koonfur galbeed xasan cabdulqaadir maxamed iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay gaareen xadka ay wadaagaan dalalka soomaaliya ethoobiya ee gobolka bakool mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in halkaasi ay ka bilaabayaan wejiga labaad ee howlgalka al-shabaab looga saarayo deegaanada ay weli koonfur galbeed kaga sugan yihiin wasiirka amniga ayaa isaga iyo wafdigiisu kulamo wacyigelin ah oo la xiriira diyaarinta wejiga labaad ee howlgalka al-shabaab ka dhan ah ay la yeesheen bulshada deegaanada yeed aado iyo sidoo kale deegaanaha ay kamid tahay washaaq iyo deegaano kale qodobkaas ayaa ugu dambeeya wararka soomaaliya aan ka codsada mowlida qodobada dibadda inuu soo koobo madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa sheegay in maamulkiisa uu meesha ka saaraya amaah dhanka waxbarashada oo dhan hal dhibic laba bilyan oo dollar waxaa deymahan loogu talagalay arday gaaraya boqol konton iyo saddex kun bayaan uu soo saaray ayuu ku xusay inkastoo waxbarashada ay muhiim u tahay wanaajinta nolosha haddana in qarashaad badan uu ku baxo ugu yaraan eh, saddex qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilayay halka in ka badan sideed kalena lagu dhaawacay toogasho laga soo tabiyey meel u dhow bariga magaalada qudus ee dalka falastiin ee israa'iil haysato booliiska israa'iil ayaa laga soo xigtay in sarkaal boolisaa la dilay kadib markii ay rasaas ku fureen saddex nin oo hubaysnaa xilli ay baabuurta ciidamada marayeen waddo weyn oo u dhow xaafadda maale adumim halkaas oo ciriir saa'id ah uu ka jiray ciidamada israa'iil ayaa sheegay inay dileen laba ka mid ah dadkii weerarkaasi ka dambeeyey halka midka saddexaadna ay xireen ugu dambeyntiina hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa sheegtay in duqeymaha israa'iil ay ghaza ka dhigeen aagga geeri oo lagu dhammaanaya hay-adda intaasi ku dartay in xaaladaha caafimaadka iyo kuwa bani-aadanimo ee ka taagan ghaza ay yihiin kuwa sii xumaanaya tani ayaa imaanaysa iyadoo laga soo bilaabo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkii hore duqeymaha ay weli israa'iil ka wado ghaza lagu dilay ugu yaraan labaatan iyo sagaal kun saddex boqol saddex iyo toban qof oo falastiiniyiin ah halka lagu dhaawacay lixdan iyo sagaal kun saddex boqol soddon iyo saddex kale qodobada caalamku anaga intaa aan dib idinkugu celiyo faadumo welidu mahadsan warkaa kala socoteen istaa ifamacadka gobolka waqooyi bari waa naga intaa cidda warkasaaga dib uga daalacdaan bogga internet ku leenahay ciwaankeygana uu yahay w w w w star fm c o k e